barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa waana siddeed iyo tobanka bisha janawari sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa hablo dhallinyaro ah oo agabka la daadiyo dib uga sameeya alaabta guryaha lagu qurxiyo haddii lagu idhaahdo shirkad baad leedahay xalli xaalad degdegaa ku timiday maxaad ku xallin lahayd kabacdi inan kastaa waxay ka dhex sheegtay meeshii ugu dambayn markaan afkaartii isku wada darsanay baa waxaa nagu soo dhacday fikrad ah inaanu waxa ugu horeeya aan ka bilowno wax dhaqaalihiisu uu dhaqaalo fara badan nagaga baxaynin kabacdi waxaan bilownay inaanu xashiishka waddanka aan kasii bilowno oon alaabtan aad arkaysaan hortiina aan ka samayno waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya culays dhaqaale oo soo wajahay xilligii aqalgalkiisa iyo sida uu u maareeyey kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaaynu ku guda jirno barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo marka horese wararkii caalamka oo kooban madaxweynaha dalka zimbabwe emerson mangagwa ayaa sheegay in dalkaasi doorasho laga qaban doono afar ilaa shan bilood gudahood doorashadaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee dalkaasi ka qabsoonta kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayay robert mugabe emerson magagwa ayaa madaxweyne ku-xigeen u ahaa madaxweynihii hore ee zimbabwe robert mugabe oo isaga oo saddexiyo sagaashan jira toddobiyo soddon sannadoodna dalkaasi xukumayay culays lagu saaray inuu xilka isaga daadego wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa sheegay in maraykanku uu qorshaynayo in uu milatari ahaan iyo diblomaasi ahaanba sii joogo dalka suuriya isagoo sidaasi ka sheegay khudbad dheer oo uu shalay tajeediyey oo uu kaga hadlayay jabka dalkaasi loogu geystay ururka isis tilerson ayaa sheegay inaanay ogolaan karin in syriya ay dib ugu laabato amaba ay dib ugu soo laabtaan kooxaha argagixisada ah kuwaasoo ka faa'iidaysanaya in maraykanku ay hakiyaan howlgalladooda wasiirka arrimaha dibadda maraykanku waxa uu sheegay in isis ay hallug qabriga kula jirto in joogitaanka ah milatari ee maraykanku uu suuriya ku leeyahay lasii joogteeyana ay keenayso in si dhammaystiran looga adkaado kooxdaasi waxa uu intaasi ku daray inaanay suuragal ahayn in ay ogolaadaan in taariikhdu ay mar labaad soo laabato isagoo tilmaamaya waxa uu ugu yeeray gafkii uu maamulkii obama galay ee ahaa in uu ciidamada maraykanka ka soo saaro ciraaq xilligii ay tallaabadaasi ku habboonayd ka hor
hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa soo saartay warbixinteedii sannadlaha ahayd sannadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaanay diiradda ku saarayeen sannadkan warbixinta in ka badan sagaashan waddan waxaana ay sheegeen in sanadkii dhammaaday ee labadii kun iyo toddobi iyo tobankii ay ku eegeen arrimaha ku saabsan madaxweynayaasha iyo mas-uuliyiinta wadamadaasi sagaashanka ka badan ee ay arrintan ku eegayeen oo u adeegsaday dadweynaha ciidamada iyo booliiska waxaay sheegeen in sanadkaasi uu muhiimad weyn u lahaa dadka xoogga u adeegsanaya dadka kasoo horjeeda gaar ahaana dadweynaha doonayo dimuquraadiyadda ee ku qasbaya madaxdooda oo ay madaxweynayaasha ama mas-uuliyiinta wadamadaasina ka horgeeyeen cudud adag oo milatari iyagoo kasoo horjeeda inay qaataan nidaamka dimuquraadiyadda
halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toose idinkaga imanaya washington haatanna hargeysa magaalada hargeysa waxaa dhowaan ganacsi cusub ka bilaabay habloo dhalinyaro ah oo dib u farsameeya agabka kala duwan ee horey loo daadin jiray haweenkan oo ay tiradoodu gaarayso saddex iyo toban ayaa sheegay in fikirkani uu ku dhashay xilligii ay waxbarashada ku guda jireen sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o ed ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye agab tiro badan oo ay ka mid yihiin taayirada gaadiidku waxay ugu horeeyaan kuwa la daadiyo marka la isticmaalo hase ahaatee koox habla ah oo dhallinyaro ah ayaa hargeysa ka bilaabay fikir hal abuur oo ay agabkaasi ugu beddelayaan hab anfac leh fadhiyada guryaha la dhigto iyo qalabka kale ee guryaha lagu qurxisto ayaa ka mid a waxyaabaha ay ka sameeyaan taayirada gaadiidka kuwaas oo anfac iyo quruxba leh shaadiye xaashi cabdi waxay ka mid tahay saddex iyo tobanka hablood ee fikirkani hal abuurkaa sameeyey waxaanay v o a uga warantay sida fikirkani ku dhashay fikirkan wuxuu ku dhashay arday wax dhigata ayaan ahayn markaas maalin ayaa waxaa dhacday inay hal ardayad ku yimid xoogaa habsan kabacdi la weydiiyey haddii shirkad oo kale aan aasaasno sideed wax u xalin lahayd amba sideed u maareyn lahayd kabacdi sidii bay ku timiday markii dambe xal waxaa laysla gaadhay in ardaydii oo dhan la wada weydiiyo haddii lagu idhaahdo shirkad baad leedahay xali xaalad degdegaa ku timiday maxaad ku xalin lahayd kabacdi inan kastaa waxay ka dhex sheegtay meeshii ugu dambeyn markaan afkaartii isku wada darsanay baa waxaa nagu soo dhacday fikrad ah inaan waxa ugu horeeya aan ka bilowno wax dhaqaalihiisa uu dhaqaalo fara badan nagaga baxaynin kabacdi waxaan bilownay inaan xashiishka wadanka aan kasii bilowno oon alaabtan aad arkaysaan hortiina aan ka samayno inta badan fikir kastaa waxa uu u baahan yahay dhaqaale adag oo lagu bilaabo kaasoo suurto geliya in la hirgeliyo fikradaha noocan ah ee hal abuurka iyo ganacsiga isugu jira haddaba sidee ayay ku bilaabeen dhaqaalaha lagu hirgeliyey fikirkan ganacsi waxaanu isku qorqornay dhaqaalo wixii aan markaa u baahnayn xaaladaas waxayna noo noqotay lacag dhan laba boqol iyo lix iyo toban dollar kabacdi labada boqol iyo lix iyo tobanka gacanta kumaanaan haynin inan kastaa shan iyo labaatan centi point five wax saasa ugu jirtay saadkeeda waa la isku dardaray lacagtii markii la helay ayaa la yidhi ficilkii ha la sameeyo maalinba waxaa noo kordhayay fikir cusub saas ayayna ku bilaabantay inaanu hawshii ku gudagalno
inkastoo hawsha shaqo ay qabtaan shahadiye iyo asxaabteedu ay tahay mid u baahan warshado iyo agab kale oo fududeeya haddana gacantooda ayay ku qabtaan inay sameeyaan waxaanay iga warantay sida hawshaasi ay u qabtaan
taayirada horta dhammaantood waxa weeyaan waxyaabaha laga bedelo baabuurta maaha taayiro cusub waa kole iska bedelo gaadhiga markii laga bedelo xashiish ahaan waa la tuuraa kaas baan kasoo qaadanaa kabacdi waanu kala duduwanay qaar waxaan u isticmaalnay inaan buush iyo maro lagu xidho iyagii qaar sida arkisid waxaa lagu duubay xadhigeenna xigga ahaa ee xiggi soomaaliga ahaa baan ku duubnay oon ku xidhnay waxaasoo dhan marka kan mid kasta waxaan u samaynay dhisaan qurux badan oon anagu u doornay marka hawsha gashay yacni tacabka fara badan alaabta quruxda badan laa ka soo baxday agabka ay ka sameeyaan qalabkan quruxda badan ayay shahadiye ii sheegtay inay gacmahooda ku soo ururiyaan oo ay goob walba oo magaalada ka mid ah oo lagu tuuray ay kasoo qaadaan waayaha bulshada ee jira ayaa sababaya inay adkaato in hablo isu tegeeya howl sidaa u adag ay qabtaan waxaana jiray caqabado ka hor yimi kolley horta hawshaas tacab fara badan baa galay hawl badan baa gashay caqabado badan baa naga horyimiday intaan sameynaynay waqtiga iyaga intii ugu badnayd baan usoo jarnay laakiin maanaan ka caajisiin dadkoo kula yaabaya oo maxaa la yidhahdaa wax walba aad waayaysid kamaanaan caajisiin hawsho adag baanu u badheedhnay inaan qabanno waayo waxaanu hiigsanaynay meel cad oo aanu doonaynay inaanu gaadhno ilaa markii aanu gaadhnay ilaa markaan ku guda jirnayna maanaan dareensanayn hawsho intaa laga aadka u culus dhammaan alaabta la geliyo marka la samaynayo agabkani waa kuwa dalka laga helo haddaba sidee ayay dadku alaabtani u arkeen
alaabta horta markii hore dadku arkeen aad bay uga heleen maasha allah wayna soo jiidatay indhahooda wax fara badan dad fara badanna way jeclaysteen inay naga soo dalbadaan qiimaha horta mid kasta intii ku baxday umaan anagu dul istaajinay waayo dadkan doonay inaan soo dhaweyno laakiin halkaana mushkilad yaroo kalea ka dhex timida iyadana dadkii markii la yidhi waa xashiishba waxay u arkeen malaha inay waxyar meesha laga soo ururiyo keliyaata u yahay laakiin waxay iloobeen tacabkii fara badnaayee laakiin qiimaha waxaan ugu talagalnay inuu ahaado wax aad boqolkiiba in fara badan yani boqolkiiba konton aada uga hooseeya fadhiyada kale wadanka la keeno barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad dhegaystayaal nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro kala duwan ayay caqabado dhaqaale soo wajahaan xilliyada ay nolosha qoyska yegleelayaan hase ahaatee waxaa jirta siyaabo kala duwan oo ay dhallinyaradaasi u farsameeyaan baahida dhaqaale ee xilligaasi hortaalla cabdulaahi aadan siciid oo ah nin dhallinyaro ah oo degan magaalada jabuuti ayaa isagoo u waramaya barnaamijka dhallinyarada ee v o eda wuxuu sheegay inuu galay hagbad amaba ayuuto si uu dhaqaale waxoogaaya uu u uruursado oo uu halkaasi qoyskiisa uga bilaabo waxaana uu u waramay wariyaha v o eda sagal saciid faarax halbad waxaan galay markii carooska ah aan guursaday waayo aqalkaygu wuxuu ahaa qolkay aan gelayay maqsi quraatu ahaa kolka wixii hore aan dhigtay waxay leeyahay sirir qorata hurdaa umaan dhigtay oo bila kabara oo bila teeleya oo bila tashtaara ayaan geliyey marka maxaan sabay itaal looma helin inaan aan wax ku soo dhigto waayo keligay baan shaqeyn haa lacag ma haysan keligay baana shaqeynayay xaaskagii ma shaqeynayn maxaan sabay halbadii waxaan galay boqol faran halbadii boqolka faran ayaan ii ururto soddon kun bay noqota halbadeeraad aan ku jiray soddonkii kun baan saan u qaaday waxaan kusoo dhigtay tishtaal iyo teeley ayaan kusoo dhigtay iyo kabareer oo teeleyga aan ku daawado sidii ba aqalkayga aqal buuxsan wax laga daawado u noqday marka hore mugdi waa markita wax ka dhigay intifan ka dhigay boqol faran wuxuu noqonayaa nus dollar oo kale ku dhawaad laba boqol oo dollar bay ku noqonaysaa markaad bishii aruuriso markaa waxaad heshay dhalinyaro kale oo ayaguna boqol boqol faran dhiganaya ah taasaan ayaan ku dadaalay oon aniga inimada yara agteeda ka shaqeynay oo garsaana ka shaqeynay ayaan ururnay lacagta yaradoon qofkiiba bishii qof baxayay anigana tii baan gaarsiiy waxaan ihi waa ilaa ilaa weerarkaaga xaaskaaga wax doonsa may ku mawluudo teeley waxay daadaawato waayo adigala mugdi waaqal ku yahay dee intii baan ayaan ururiyey alxamdulilah teeley iyo jishtaal iyo wax walba waan kusoo markii dambana kabarku ayaan dharka ku kurido ayaa soo dhigtay xilka dambana marka xaaskaagu raalli bay kaaga noqotay haa labada qof waxay ku xidhanta isfahamka oo gabadhu awalan hadday noloshaada ku raacdo dabeecadaada iyo hadday lacag kugu racdo heer ma gaarsiin oo meesha ku baaba'aya wixii kaa sugayso waa nolol lacagii waxba gaarsiin laga hadii intaa kaa wedo reerka baaba'aya laakiinse dee gabadho awalan bilowga intaan isguursan ka hor oo hadalkiin waa hadal runa oo xaqiiqda ku dhisan haddaa ku wala heshiisiin wax balna kugula seexanaysaa iska daa hurdo sirare bal haddaa u dhigtid balkaabay raalli ka noqonaysa gabadhaasi waayo anu keligii fikradda mali iyadiina way la leedahay bas iyadii baa taageeraysa fikrad bay siinaysaa waxaan iyadii baa iga jecel ba aqalkayga suuqay tegi bal yar bay keeni qaac yar bay keeni iyadaaba iga jecel ba iyadaaba soo bixisa ba aqalka imika alxamdulillah labadeeda imika waan shaqeynay ani xaaska waxaan ku heshiinay inaan wixii aan biil ka dhiganno ka dhigano wixii kale inoo hadha ee naga dheer biilkana inaan keedkaan urursano insha allah sanadka dabeeqadiisaba inaan u yaraan hanti aan yeelano dolar oo jago una hanlo insha allah meelaa dhaxanta ka geshid oo waxba lagu weydiinayn marka insha allah taasaan ku tala jiraa waana duceynayaa doolara inaan rajadana dhowaan aan gaadho doolara runtii waxaad haysato kuma xirna waa sidaad u maamusho waxaad haysato adigu boqol faran baad hagbad ama ayuto waxaa la yidhaahda gashay markaabaad ku iibsatay t v-gii kabarkii quruxdii guriga o dhan dhalinyaro waxaa jirta qaad ku cunta laga yaabo toban dollar oo kale kun iyo shan boqol oo faran laba kun oo faran maya shan kunba oo soddon dollar ah dad baa qaad ku cuna ma kula tahay haddii caqli ku daraan in lacagtaas ay wax weyn u tarayso
ha kuwa qaadku shan kun oo faran bay saddex kun oo faran bish waa sagaashan kun oo faran oo khasaarinaya waa dad war waa maxay may uu leeyahay waan waktigaas ku dhaafinaya noloshiisii lama socdo inagaasi waayo isagaa reer buu ku guursan karaya aqalkiisi aqal waxda male ayuu ku iibsanaya jaad islaantiis wuxuu geenaya wax yar oo yar oo biil yar oo in yar intii badneedna isagaa jaad gelinaya isagaa isku cunay qofkaasoo kale waxaan u baahan yahay inaa la tashkiiliyo tashkiil weyn buu baahan qofkaa jaadka cunay waxaan leeyahay inay jaadka iska daayaan haddayna dadeyn karayna khamiistii mar inay cunaan xilliyadii hore waxaa jirayay dumarka inay lacagaha isku darsadaan hagbadda ama ayutada ay galaan laakiin muddooyinka dambe dhinacii dhallinyarada u badatay arrintaasi maxaa ka jira
way jiraan dhalinyar badan wax isku horso waa dad aqligoogu fuyoow yahay oo qalbigoogu wanaagsan yahay oo isku tago way jiraan oo wax meelaysta ama nin u dhisa ama ganacsi yar abuuro oo dukaan yar iyo ama magaxyo yar hoos kasoo bilaaba dadka way fikra kuwa fikra waa kuwe maa kuwa waxhayste waa kuwa dadka dhalinyarada ee dhalinyarteena yar ee meel yar marku shaqa tagaan isku hirka geeya oo iska iibsada magaxyo yar oo u shaqeeya ama iska yar iibsada bas yar xumbul yar oo iibsada oo biilka yar loogu sooyo way jiraan ragcanka oo wax u uursada
dhalinyarada waxhayntoodu isku wada mid maaha waxaa jirta dhalinyaro lacag haysta ama waalidkooda hantidoodii haysta ama meelo fiican ka shaqeeya laakiin aan ku baraarugsanayn fikraddan ah inay hanti yeeshaan ay wax dhistaan maxaad tala siinahay dhalinyaradaas oo kale hadda w waa run way jiraan dhalinyar badan oo wax haysta oo naga lacag badan oo meelo fiican ka shaqeeya isagoona guri iibsan oo hooyada aabih la gala ayuu suubsana gaari gaarigiibuu doonay ku xaragoodo gabadha gaarigaan wuxuu suubsanaa sugo gabdha un ukixin laha hadafkiisa ma aha aqal dhis rajo guurso oo mustaqbalka ka firmaahayn ee wuxuu iibsanaya gaarigaas ugu xaragoodo hebel gaari buu wataa maasha allah gaari diso maxay maxay buu tahay si loo yaraho ayay u iibsadaan dhaneertu laakiinse kuwaan waxaan u rajeynayaa inay ka fikiraan guryaha hooyadooda aabahood inay ka soo baxaan ay ku fikiraan ay gurya dhistaan ha rag noqdaan waayeen gabadh baa sugaysa inuu reer yeesho aabba inuu noqdo doonaya awlaad inuu dhalo doonaya gaari gaas walba ka doonaya ma waa betrol waa kharash buu kaa doonaya intuu kharashkaa bixinayo dhibtaa marayo guri ha iibsado hadhis wuu karayaa oo intuu gaari u iibsanayo laba milyan shan boqol baa laga siin gariya jagoo ku helayaba laba milyan waxaas ah wuuba dhisi karaya ee kuwaan waxaan rajeynaya inay guri iibsadaan haddii karayaan jaga ha iibsadaan ama guri dhisan oo la iibiyo keliya iibaa jira
waa hagaag kaasi wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti waa cabdiraxmaan aadan saciid wuxuu waramayey wariyahayaga sagal saciid faarax halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesa aynu jaleecaynaa codka macaan ee ikraan jaamac ismaaciil
Don't go, go, go,
aanu intaasi ku dhaafno heestii guddi iyo ikraan jaamac haatanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kooxda barcelona ayaa khasaare kala kulantay ciyaar ay xalay la dheeshay naadiga isbanyol taasoo ka tirsanayd lugta koowaad ee wareega kuwartar finaalka koobka dalka sbain leonel messi xidiga barcelona ayaa gafay rigoore loo dhigay kadib markii uu ka qabtay golahay ee diego lobes walaayaha isbanyol daqiiqadii labaiyo lixdanaad goolka guusha u horseeda isbanyol oo yimid dhammaadka ciyaarta ayaa waxaa saxiixay ciyaaryahan oscar melendo waxayna ahayd guuldarradii ugu horreysay oo la soo gudboonaatay barcelona tan iyo bishii agoost ee sanadkii hore labadan koox ayaa lugta labaad ee isla tartankan isku arki doona magaalada barcelona shan iyo labaatanka bishan ciyaarihii kale ee xalay dhacay ee koobka dalka sbain tababaraha cusub ee kooxda sevilla vincenzo montella ayaa soo xaraystay guushiisii saddexaatan iyo markii loo dhiibay xilka tababaranimo ee kooxdaasi bishii lasoo dhaafay sevilla waxay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda atletic madrid oo ay weliba ugu tageen gurigeeda valensiyana waxa ay laba gool iyo gool ku cuntay alaves dhinaca faransiiska kooxda baris san germain ayaa guul weyn ka soo hoysay ciyaar ka tirsanayd liigwanka dalkaasi kadib markii ay siddeed gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda dihon afar ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan neymar goolasha kale waxaa kala qaybsaday angel dimaria oo laba dheliyey cavani iyo imbepe cavani goolkii uu dhaliyey wuxuu gaarsiiyey inuu ka mid noqdo laacibiinta ugu gool dhaliska badan taariikhda kooxdan hadda isaga iyo ciyaaryahan ibraahimovic oo horey ugu soo ciyaaray kooxdan ayaa wada lehmin lix boqol lix iyo konton gool ciyaaraha kalena amines iyo montpellier gool iyo gool ayay isla dhaaf waayeen taqoys iyo angeresna waxa ay natiijada ciyaartaasi ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo ay ku badisay kooxda angeres jingamna laba gool iyo ebr ayay ku khasaartay leon khen iyo liil kooxda khen ayaa laba gool iyo gool ku badisay meds saddex gool iyo ebr ayay dirtay saint etienne tolus iyo nansna waxa ay kala qaybsadeen gool iyo gool kala horeynta dhibcaha kooxda b s g ayaa ku horkacaysa lix iyo konton dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda leon oo ku jirta kaalinta labaad oo leh shan iyo afartan dhibcood naqse ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo leh afar iyo afartan dhibic dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan eegno ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaro kooxda kubadda cagta arsenal alexis sanchez ayaa la filayaa inuu u wareego kooxda manchester united ciyaaryahankan ayaa tan iyo sanadkii hore waxaa lala xiriirinayay kooxda manchester city hase yeeshee tababaraha arsenal arzan wenger ayaa maanta sheegay in uu weeraryahankan u dhashay dalka chili uu qarku u saaran yahay inuu u wareego kooxda manchester united dhinaca kalena ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united ciyaaryahan henrik mcadrian ayaa la filayaa isna inuu u wareego kooxda arsenal dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
nuur bukhaari oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha aad buu u mahadsan yahay markana waxaa idinku soo maqan heestii la magac baxday ka ilbaxay waxaa codkiisa nagu soo gaarsiinaya cabdirasaaq
anshax kailbaxay jacaylkii dartaa ii arrimin jiri kailbaxay ammaantaa nafka kaaga odhan jiri kailbaxay ku eeday ehelnimaankaasi ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaasi kailbaxay ismuuge warmuuge kailbaxay ismuuge warmuuge indhali daraarta sidii on laftuubnaya markaaga amarkaaga fulin jiray dhegaysa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay ismuugi war muugi ka ilbaxay ismuugi war muugi indhali dharaarta sidii oon la tuubnahay amarkaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaada ku nooshahay iridiisa goorta ulax kugula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kailbaxa ilayski kailbaxa kailbaxa kailbaxa ilayski abtaadayga bixi jiray kailbaxa ilduufkan barya ku astaysnaa kailbaxay arrimaha abbankaaga dhigi jiray ka ilbaxay arrimaha abbankaaga dhigi jiray
cabdirasaaq ashax iyo heesta si ayaannu intaasi kasoo gabagabaynayna intaynu mar dambe kulmayno dhammaanta iyo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kailbaxay ilduufkan barya ku asqaysnaa kailbaxay arrimaha abbankaaga dhigi jiray ka ilbaxay arrimaha abbaankaaga dhigi jiray ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay xubbigana haddaan idig barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaabkii ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay iridiisa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay xubbigana haddaan idig barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaab